Maandooriyaha ama muqaadaraadku waa mid ka mid ah waxyaabaha ay dhibaatooyinka ugu badan kala kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo aan ku baraarugsanayn khataraha caafimaad ee ay kala kulmi karaan. Isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa lagala kulmaa dhibaato shaqsi iyo mid bulshaba. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo la hadlay idaacadda Waamo ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ay dhalinyaradu kala kulmaan isticmaalka muqaadaraadka, halista uu leeyahay iyo sida lagu yareyn karo khatartaasi.
Waan dhawahay magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Ibraahim. Horta waa mahadsan tahay haddii aan kusoo dhawaado. Waxaan ognahay horta daroogada waa shay aad u xun. Waxaa la dhihi karaa dalkeena marka laga tago dalalka inoogu dhow Yemen ka mid ah. Dhanka qaadka zaaid micnaha ayuu u dilay. Dalkeena saameynta dalalka dariska ay leeyihiin waxaan dhihi karnaa aad u soo gaaray. Dalka marka loo fiiriyo dakhliga micnaha waxa soo gala iyo export iyo import marka loo fiiriyo. Waxaan aragnaa dalka inoogu dhow kale Kenya waxay nooga soo xarooda qaat. Haddii lacala ay nooga soo xaroo lahaayeen waxyaabo faa'iido leh waxaan dhihi karnaa dalkeena heerkan maanta uu taagan yahay heerka duwan uu istaagi lahaa. Horta siyaabo badan aa sababi karta in micnaha dhalinyarada ay lugta la gasho. Tusaale ahaan oo kale haddii qofka uu qof saaxiib leeyahay micnaha qofka daroogada isticmaalaya. Qofka qasab waxa ah inuu daroogada la galo. Soomaali waxay tiraahdaa dariska ku diin ama ka diin ay dhahdaa. Oo micnaha dariskaaga waxa uu ku dhaqan yahay waa inaad ku dhaqantaa ama waa inuu adiga kusoo raaca camal waa labadaa mid. Nabigana calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi micnaha qof walba saaxiibkii uun fiiri. Marka badanaa dhalinyarada inay daroogada galaan waxaa sabab u ah inuu la saaxiibay qof darooga leh. Tusaale ahaan wax kale iska daa haddii aad la saaxiibto qof sigaarka bas caba darooga kale aan lahayn waxaa ku xigta maalinka kale inaad adiga dhadhamiso. Oo lagu yidhaha bal aa bal tijaabi. Marka taasaa keenaysa dhalinyaro badan inay ku hobtaan.
magacayga saddexaad waxaa waaye maxamed axmed cabdi horta draigiska lagu sheegaayo efektyaal badan uu leeyahay dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa fahmi kara qofka marka hore inuu u kuur galo qofka haddii waxaan aqoon u lahayn dhibaatay leeda teeda kale draigiska dad badanaa isticmaala laakiin asbaabo badanay u isticmaalaan dad waxaa aragtaa inay isticmaalaan inay maskaxda ku dejiyaan dad addiction ahaan way la qabsadeen oo waxaa waaye dad aan iska reebi karin oo forever isticmaalaanbo marka dad qaarna waxay u isticmaalaan xagga buuqi iyo waxaasoo kale markii uu ku dhaco kale inay isku dejiyaan dadna waxay u isticmaalaan faan ha lagaa sheego ama qofkaana isticmaalaya kaama liita adigana isticmaal dhibaatooyinkiisana way badan yihiin oo waxaa ka mid ah hadda daraagiska ayagaa qaybo badan u kala baxo sida qaadka sigaarka tubaakada kokeynta alcoholka waxaa waaye waxay ka mid yihiin daraagiska halista la isticmaalo dadkana badi ay isticmaalaan soomaali ahaan marka annaga teena aan ka hadalno horta wax naga madax adag ma lahan inkastoo saasay tahay dad wanaagsan ay nugu jiraan baakad sigaarka ayadoo ku qoran tahay sigaarka dhibaato u keena xagga sanbabada iyo dhan walbo oo waanin ay ku qoran tahay saasay tahay qofka asagoo aqoonti u leh oo arkaayo oo akrin karo haddana saasay tahay isticmaalaan ta'miinis marka qofkan iskama reebi karo waxaan wax oo addiction waa uu la qabsade saameyn badanaa horta ka dhalan karta xag caafimaad markii laga dhaho daraagiska hadda sida sigaarka la isticmaalo waxyaabo badan horta dhibaatooyin badan uu leeyahay sida hadda inhel iyo exhel uu leeyahay markii sigaarka hadda dib aa u dhuuqayso aa jiidaysid xagga sanbabada waxaa jirta mar way soo kacaysaa marna dib way u laabanaysaa sanbabada waxay noqonaysaa mid madow beerka sidoo kale wuu madoowaanayaa waxaa ku soo haray qaadka qofku wuxuu noqonay in yacni asaga jabi ahaan uu isbedelo ilkihiisay bedelmaan maskaxiyanna u joogi waayo sidoo kale secretka xagga sigaarka markaan ku dhaho qofka waxaa waaya xaraarad mar walba ay qabato marka haddii uu waayo waxay dhacdaa markaa in uu xanaaqiisa ama xitaa uu iskontarooli waayo